magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay tobabar ku saabsan dhisidda kalsoonida bulshada iyo wadajirka kaasi oo uu soo agaasimay maamulka gobolka banaadir tobabarka uu soo doona muddo saddex maalin ah islamarkaana loo qabtay qaar ka mid a dhalinyarada magaalada muqdisho iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir axmed maxamed dhubow xiriiryaha howlaha xasilinta iyo dib u heshiisiinta maamulka gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey ahmiyadda tobabarkan
waxaad ogtihiin mudane agaasime iyo mudane gudoomiye haddii la dhiso isaaminaada bulshadu waxaa dhismaya dowlad dhiska soomaaliyeed oo marxalado kala duwan soo martay haba ugu daraatay marxaladii hadda ugu dambeysay ee dowlad dhiska saddexaad ee labaatanka sane ee lagu jiray maalinba xarig ayaa la tolayay maalinba meel ayaa lasoo gaarsiinayay qorosku dhiib ayay ahayd waxaa laga yaabaa intaan iyo kuwo kaloo la mid a inay berin halkan ka shaqeeyaan marka si loo dhiso kalsoonida bulshada ayaa muhiim u tahay taas ayuu soo abaabul maamulka gobolka banaadir tobabarkan soco doono muddada saddexda cisho ah
tobabarkan ayaa kaalin wanaagsan ka qaadanayo sidii loo dhisi lahaa kalsoonida bulshada si ay ugu qeyb noqdaan dowlad dhiska dalka